إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah dowladda maraykanka ayaa waxay ambaaraysay falkii lagu dilay sarkaal ka tirsanaa dowladda federaalka ah fadeexado hore oo kusoo baxay warfaafinta dowladda federaalka ah iyo kuwo hor leh ayay bulshadu isla dhex marayaan tan iyo markii xarakada shabaab almujaahidiin ay dishay cabdicasiis afrika taliyo hore ee sirdoonka dowladda federaalk ayaa xaqiijiyay in cabdicasiis afrika uu horay uga mid noqday saraakiisha b st amaba sirdoonka dowladda federaalk ee fadhigoodu yahay muqdisho ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa waxay fuliyeen howlgallo iyo weerare kala duwan oo ka kala dhacay gobollada shabeellaha hoose iyo jubbada hoose maxkamadda reer dulmadaalim ee walaayada banaadir ayaa fulisay xukunno kale oo ku saabsan dhul la isku haystay oo ku yaal magaalada muqdisho warka dibaddana weerar gaarjiirsiin ah oo dhaleeyey khasaare culus ayaa ka dhacay gudaha waddanka maraykanka inta waa qodobadii warku waaweyn dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن dowladda maraykanka ayaa waxay cambaaraysay falkii lagu dilay sarkaal ka tirsanaa dowladda federaalka ah kaas oo la yidhaahdo cabdicasiis afrika geesta kalena taliyihii hore ee sirdoonka dowladda federaalk ayaa wuxuu xaqiijiyey in cabdicasiis afrika uu ka tirsanaa saraakiisha b st amaba sirdoonka ee fadhigoodu yahay muqdisho cabdifatax maxamed qaasim ayaa warkaa inoo haya xukuumadda washington ayaa waxay tacsi u dirtay sarkaal ka tirsanaa sirdoonka iyo warfaafinta dowladda federaalka oo la oran jiray cabdicasiis afrika kaasoo ay habeen hore xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku dishay meel aan sidaa uga fogeyn xarunta madaxtooyada ee muqdisho ned brice oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa war rasmi ah oo ka soo baxay dowladdiisa ku sheegay inay si aad ah u cambaaraynayaan dilkii loo geystay cabdicasiis afrika oo ahaa agaasimihii idaacadda dowladda kana mid ahaa saraakiisha b star maraykanku wuxuu si kulol u cambaaraynayaa hababka argagixisada oo uu ka mid yahay weerarkii ay al-shabaab ku dishay cabdicasiis afrika uuna ku dhaawacmay sharma arke warsame ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay maraykanka dowladda maraykanka ayaa wariyaal iyo saraakiil badan oo ku nool muqdisho u aragta inay qabanayaan shaqadii ay u xilsaarnaayeen wariyaasha maraykanka ee ay duruufta amni u diiday inay dalka soomaaliya yimaadaan oo ka waramaan islamarkaana barbar socdaan ciidamada shisheeye ee amisom iyo kuwa africom ee maraykanka cabdicasiis afrika ayaa saameyn ku dhex lahaa taliska nabad sugidda ee dowladda federaalka oo uu sarkaal ka ahaa waxaana shaqadaasi geeyey axmed macallim fiqih oo lagu tilmaamo inuu yahay nin ay afrika ka siman yihiin aragtida ah koruqaadidda ololaha maraykanka ee lagu yaro la dagaalanka argagixisada oo looga jeedo la dagaalanka islaamka waa kan fiqih oo ku faanaya inuu yahay ninkii shaqada ka siiyey taliska nabad sugidda aniga si gaar ah wuxuu ahaa hay-adaha amniga inuu la shaqeeyo dadkii sababta u ahaa baan ahaa laba kun koo iyo tobankii iyo labaiyo tobankii intaasoo jeer buu sigtay fiqih ayaa aada ula yaaban habka uu u dhacay weerarkii lagu dilay afrika iyo halka uu ka dhacay oo uu ka aaminsan yahay inay tahay goob aad loo sugay ammaankeeda islamarkaana ay jiho walba ka xigaan saldhigyo iyo ciidamo badan meel maqaayada weeye oo wasaaradda amniga u dhow wasaaradda isboortiga u dhow dhanka bari waxaa ka xiga nabad sugidda ciidankeeda ka xiga booliiska xaruntiisii ayaa u dhow ciidanka madaxtooyada ayaa jooga dhankan kale waxaa jooga ciidamada hoteeladan maaragta maa-ida la yiraahda iyo oo aada loo ilaaliyey waa erio muxasana argagixisadu way raadinaysay waa ognahay intaasoo jeer buu shirqool ka fogda ciidanka dowladda ayaa hadda ka horxabadeeyey oo lug ka dhaawacay waxaan ognahay ceelasha biyaha isagoo howlgal lagula jira in weerar ku qaadeen uu soo cararay oo muddo uu soo ordayey isagiio ciidamo nin sidaa fudud allaha u naxariisto keliya inay ku filan tahay ma laamaha ammaanka ee dowladda federaalka ayaa aaminsan in dilka afrika uu dhibaato weyn ku yahay kani waa afhayeenka booliiska oo ku dhawaaqaya erayada soo socda xilligii uu madaxweynaha ka ahaa dalka sheekh shariif aan horta si toosa isku baranay cabdicaziis waxaan ku bartay furinta hore goob taangiyaalo afkiisa isagoo ka shaqaynaya laamaha ammaankana waxay dareemayaan baal weyn iyo boos weyn oo ku banaanaaday taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ah ayaa ku hanjabay inuu beegsanayo cid walba oo islaamka kula dagaalanta af iyo adin intaba qaar ka mid a wariyaasha dowladda federaalk oo markii la aasay afrika wax laga weydiiyey dareenkooda ayaa ku jawaabay ooyin fara badan
fadeexada hore oo kusoo baxay warfaafinta dowladda federaalka iyo kuwo hor leh ayay bulshadu isla dhex marayaan tan iyo markii ay xarakada shabaab lmujaahidiin dishay cabdicasiis afrika sikriye cumar ayaa warkan faahfaahinaya dilkii ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab u geysatay cabdicasiis afrika ayaa dibadda soo dhigay fadeexooyin badan oo ku soo baxay wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka dad badan ayaa bilaabay inay dib boorka uga jafaan xogo ay ka hayeen wasaaraddaasi iyo warbaahinta dowladda federaalka haweenay iyo dad kale oo dhibanayaal u ahaa ragga madaxda ka ah warbaahinta dowladda federaalka ayaa bilaabay inay boorka ka jafaan xogo ay hore u bixiyeen oo ay uga hadleen tacadiyaad iyo macluumaadyo kale oo cusub gabar dhallinyaro ah oo shaqo u doonatay warbaahinta dowladda federaalka ayaa waxaa ballamiyey cabdiraxiin ciise cadow oo dhanka shaqada iyo shaqaalaha u qaabilsan kadibna waa uu kufsaday kufsiga ayaaba sii kala darane waxaa gabadhani ay sheegaysaa tacdiye ay adag tahay in aan afka ku dhufto balse iyada ayaan u daynayaa ninuu dhahay cabdiraxiin ciise cadow aan wuxuu igu dhahay shaqaa kaa siinaa wasaaradda warfaafinta gaarigu ii soo dira gaarigaas wuxuu haystaashi dareewal wada waxaa dhahaya nuune wuxuu igeeyey guri boondheero ku yaalo kadib cabdiraxiin aa taagan soo gudubuu dhaha qolka jiifka waa ka diida qolka jiifka maxaan ka jiraa andhaasha khalaya iigu yaarteen bastooladu iiga soo baxa meesha uu kufsado habeenkii oo dhan meeshaas igu heystay wuxuu igu sameeyey maaha waxaan sheekayn karaani qoomalada camal ila dhaqna keligeena maaha gabdho badanaa saas lagu yeelaa meeshaaseeti waan dacweeyey markaas wuxuu igu dhaa waa ku dilaa mar dambe hadda ay dacweysid qisada gabadhan ayaa waxa ay bannaanka soo dhigaysaa in madaxda hoose ee wasaaradda ay afrika kala mid yihiin kufsiga haweenka tan iyo habeen hore waxaa baraha bulshada ka muuqday dad badan oo bidhaaminayay dhibaatooyinkii uu ku caanbaxay cabdicasiis afrika waxaana ugu weynaa kufsigii uu sanadkii labada kun saddex iyo tobanka u geystay faaduma cabduqaadir oo ahayd gabar ka tirsaneed shaqaalaha idaacadda shabeelle faadima oo xilligaasi ka warramaysay kufsigii ay kala kulantay afrika iyo filimqaadihii la socday ayaa waxa ay tiri gurigii uu galay jibriil isla markii albaabkii ayuu sakatooro ku dhuftay dabadeed afrika meesha bistoolada iiga soo taagay markaasaan dhahay cabdilcasiis ma laisku ciyaaraya hadha maxay tahay bistoolada markaan ku adkaystay in badan ay dharbaxsha igu dhufteen markay igu dhufteen dharbaxsha madaxiyo idil ay wareeray way qabteen meesha joodariga laygu tuuray afrika meeshuu fadhiyo bistoolada madaxayga saaray jibriilkana siduu doona oo iga yeeshtay wuu baxay dabadeedna markuu baxay afrika meesha ku soo haray siduu u qayilaya asiga maray lix saac soo dhaweed ayuu asiga qayilaantiisii dhammaystay kadibna bistoolad asigana sidoo kale igu qabtay siduu doonan iga yeeshtay subaxdii waxaan soo baxay anigoo aan socaan karin dhibaatada ihaasan ilaahay ogaa saxaafadda dowladda federaalka ayaa waxaa lagu eedeeyaa inay qayb weyn ka tahay anshax darrada iyo la dagaalanka shareecada islaamka waxaana jirta in dadka reer muqdisho ay muujinayeen dareen farxadeed oo ku aadan dilkii ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab u geysatay cabdicasiis afrika oo dhanka kale ka mid ahaa sirdoonka dowladda federaalka qof soomaali ah ayaa waxaa lagu dilay waddanka maraykanka cabdisamed cabdulahi ayaa ka warramaya
waa muuqaal naxdin badan oo lagu baahiyey baraha internetka kaas oo ay adag tahay inaad aragga u dhammaystirto sababo la xidhiira dhaawacyo daran oo ka muuqda jirkiisa dalka maraykanka ayaa waxaa ku geeriyooday wiil soomaaliyeed oo lagala baxay keliyaha iyo beerka dhacdadan ayaa waxay ka dhacday ohio colombos iyadoona muuqaal kooban oo laga duubay meydka ruuxa soomaaliga ah lagu arkayay dilaac weyn oo ka muuqda qaybaha sare ee jidhkiisa kaasoo aad mooddo in qolyaha qaliinka ku sameeyey ay doonayaan inay laba qayb ka kala dhigaan qaar ka mid a ehelada qofka soomaaliga ah ayaa sheegaya in ay waayeen cid wax u qabata kadib dadaal dheer oo ay sameeyeen innaa lilaahi waa innaa ilayhi raajicuun sheekadayadu waa taas afartaa dumaraanu ku taagannahay rag ma haysanno maydk maydkayagii wakaa waa taa hooyadii dul taagan waa taa waa taa maydkayagii waa taa maamadii ooyeysa waa la qashay keliyii baa lagala baxay beerkii baa lagala baxay communitigii waa diiday inuu wax ka qabto masjidkii waa diiday inuu wax ka qabto innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun xasbiya allah wa nicma alwakiil soomaaliya heerkaasaanu maraynaa waanu ba'nay waanu baaba'nay nolol ma lihin naf ma lihin rag ma haysano waxaan ku noollahay ma jirto afartaa dumar eeaanu ku joognaa waddamada reer galbeedka sida maraykanka ee sheegtay inay ku horumareen amniga iyo cadaaladda ayaa mar weliba waxaa ka dhac kiisas kuwan la mid ah oo lagu dhibaateynayo dadka ajaanibta ah ee ku nool dalkooda soomaalida ku nool gudaha maraykanka ayaa la kulmaya dilal dhac iyo tacadiyaad kala duwan oo uga imaanaya booliiska dalkaas iyo burcad tuuga ah ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa waxay fuliyeen howlgallo iyo weerare kala duwan oo ka kala dhacay gobolada shabeellaha hoose iyo jubbada hoose xaashim cabdinaasir ayaa warkan faahfaahinaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay fuliyey howlgallo kala duwan kuwaas oo ka dhanaa shisheeyaha iyo ciidamada dowladda federaalk ee ku daaban ciidamada mujaahidiintu waxay xala dagaal culus ku qaadeen saldhigga ciidamada shisheeye ku leeyihiin deegaanka lambarilxidan ee gobolka shabeellada hoose in muddo ah ayaa halkaa dagaalku ka socday mana aanan helin khasaaraha rasmiga ah ee ciidamada shisheeye kasoo gaaray dagaalka ay kala kulmeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale ciidamada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaal saf ballaarana ku qaadeen saldhigyada ciidamada dowladda federaalk ee degmada owdheegle iyo deegaanka beri ree faahfaahin dheeriya kama aanan helin khasaaraha ka dhashay weerarkan lagu qaaday ciidamada dowladda federaalk ah ee ku sugan owdheegle iyo beri ree isla shabeellada hoose duleedka degmada wallanweyn waxaa qarax shalay lagula beegsaday gaari booyad ah oo ay wateen ciidamada dowladda federaalka waxaana qaraxa ku dhintay laba askari oo saaraa booyadda la beegsaday dhanka jubbooyinka ciidamada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaal culus ku qaadeen saldhigga ciidamada maamulka jubbaland ku leeyihiin deegaanka baarka oo dhaca duleedka magaalada kismaayo dhowaan ayay ahayd markii qarax lagula beegsaday isla deegaanka baarka uu khasaare kasoo gaaray ciidamada maamulka jubbaland sidoo kale waxaa faahfaahin dheeriya laga helayaa weerarkii xasminta ahaa ee hamin hore ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada nabad sugidda ee jubbaland ku leeyihiin degmada dhobley ee isla jubbada hoose dhimashada ayaa gaartay toddoba askari oo uu ku jiro sargaal lagu magacaabi jiray nuur sidoo kale waxaa ku dhaawacmay toddoba iyo toban kale waxayna wararku sheegayaan in toddoba ka mid ah uu dhaawacoodu yahay mid culus waxaana ciidamadan goobta dagaalku ka dhacay looga gubay gaari sigsiig ah ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayayna u suuro gashay inay hub fara badan ka qaataan ciidamada maamulka jubbaland ee lagu weeraray degmada dhobley waxaa sare usii kacaya howlgallada ay fulinayaan ciidamada mujaahidiinta ee ka dhanka ah shisheeyaha kusoo duulay waddanka soomaaliya iyo kuwa garabka siinaya maxkamadda reer dulmadaalim ee walaayada banaadir ayaa waxay fulisay xukuno kale oo ku saabsan dhulla isku haystay oo ku yaala muqdisho sida warkan uu ku eegayo mahad cubeyd cali waa xukunkii labaad oo ay fulisay maxkamadda radulmadaalim ee gobolka banaadir kaas oo la xiriira lahaanshiyaha dukumiinti dhulla isku haystay sida uu qaadigu ka sheegay goobta xukunka laga akhrinaye waxaa maxkamadda radulmadaalim dacwo keensaday dacwooda nuur xasan ibraahim kaas oo dacweysanaya la dacweystay cumar maxamuud warsame wuxuuna ku dacweystay inuu ka heesto warqad dukumiinti dhul uu isagu leeyahay kuna yaalla xaafadda soonakey ee degmada hodan intaas kadib waxay maxkamaddu jawaab ka dalabtay la dacweysta cumar maxamuud warsame wuxuuna ku jawaabay sidan wax dukumiinti ah oo uu leeyahay dacwoodaha oo aan ka hayo ma jiraan ama uu ii dhiibtay ama aan meel ka helay toona taas beddelkeeda aniga ayaa dacwad u qaba dacwoodaha waana sida tan dacwoodaha wuxuu xoog iiga dhistay dhul aniga aan leeyahay oo aan sifo sharci ah ku yeeshay waxaanan ka gatay dhaxaltooyada xasan cubeyd diiriye cabirkiisu yahay labaatan lagu dhuftay shan iyo toban mitir lootan nambarkiisu yahay eber afar soddon iyo sideed k two wuxuuna iga dhistay taariikhdu markay ahayd laba kun toban iyo lixdii dhulkaas oo aan la wareegay isagoo bannaan sidaa darteed waxaana maxkamadda radulmadaalim ka codsanayaa inay iiga qaado dhulkayga aan ku yeeshay sifo sharci ah jihooyinka booska bari waxaa ka xiga jid galbeed waxaa ka xiga dhul koonfur waxaa ka xiga dhul waqooyi waxaa ka xiga jid marka ay dacwadu halkaas marayso ayaa maxkamaddu waxay ninka wax soo dacweystay ee nuur xasan ibraahim ka dalabtay in uu keeno markhaatiyaal wuxuuna keenay markhaatiyaal gaaraya ilaa iyo afar qof nuur cali ibraahim sheekh maxamed lixdan iyo laba jir ah wuxuuna ku jawaabay ama wuxuu yidhi waxaan markhaati ka ahay nuur xasan ibraahim siddeetan iyo sagaalkii in dhulkaas loo cabiray oo dowladdii u cabirtay oo booska isagu uu leeyahay waagii cabdiqaasim ayaa wuxuu ka dhistay laba qol iyo dayrkood aniga baadiyaha ayaan ku maqnaa iyadoo labada qol ay ku dhisan tahay oo ilmihiisu joogaan ayaan ugu imid aniga markaas ayaan baadiyo ka soo noqday waagii amxaaradu timid isagoo ilmihiisa la qaxaya ayuu meesha noogu yimid xilligii dowladdii shariif aakhirkeedii ayaan ku soo noqday aniga iyo wadaadka abtigiis ah ayaa jiingad ugu dhisnay intii shamiitada markii hore ku dhisnayd ayaan la raacnay sidaan u dhisnay ilaa hadda way u dhisan tahay haddana kiro ayaa loo degan yahay kirada sheekh nuur ayaa ka qaata markhaatigaasna wuu ansaxay ugu dambayntii maxkamadda ayaa xukun ka soo saartay xukun intaa kadib maxkamaddu markay dhegaysatay dacwaddii mudaciga iyo jawaabtii madaacalihiyaasha taas oo ahayd inay ka gateen dhulkaas nuur xasan ibraahim isaguna uu inkiray dhulkaas inuu hibeeyey ama uu gaday dhegaysatayna markhaatiyaashii uu keenay mudaciga aragtayna dukumiintigii ay keeneen mudacalayaasha maxkamaddu waxay xukuntay sidatan kow hibadaas inaysan ansixin labo in baaca ka dambeeyey hibadaasna uusan ansixin saddex warqadda rajabuudka ah ee ku soo baxday nuur xasan ibraahim iyo dhulkaba inuu leeyahay nuur xasan ibraahim waxayna ka xukuntay cumar maxamuud warsame iyo dhaxaltooyada xasan cubayd diiriye xukunkaasna wuxuu ku sugnaaday markhaati iyo dhaar maraajicda loo cuskaday saxiixu muslim jaladka koowaad safxada boqol labaatan iyo saddex xadiidka lambarkiisu ee laba boqol labaatan iyo kow minaaju daalibiin safxada saddex boqol konton iyo shan majmacu damaanaad safxada laba boqol iyo soddon wabilahi towfiiq dad badan oo ku dhaqan dalka iyo dibaddiisa ayaa u soo xukun taga wilaayaadka islaamiga ah kuwaas oo cadaalad ku hela ku dhaqanka shareecada islaamka wuxuuna xukunkani qayb ka yahay kow iyo toban xukun oo ay fulisay maxkamadda radulmadaalim ee gobolka banaadir oo ay idaacadda alfurqaan dhegaystayaasheeda u ballanqaaday inay usoo gudbin doonto wararka inaga soo gaaraya waddanka maraykanka waxay tilmaamayaan in weerar culus oo gaari loo adeegsaday lagu qaaday goob isu maatan ah oo ay ka socdeen dabaaldegyo ballaaran oo ay ka soo qayb galeen dad badan qofka xinay gaari nooca raaxada ah ayaa waxa uu xoog ku galay goobta isu imaatanka ah oo uu ka socday dabaaldeg dhalasho taas oo ku taalla magaalo ka tirsan gobolka wisconsin ee dalka maraykanka wadaha amaba kaxeeyaha gaariga ayaa mar qura waxa uu ku leexday goobta isu imaatinka ah waxaana la soo warinayaa in uu riday rasaas dhowr ah taas oo u muuqatay mid uu ku banaysanayay waddada si ay ugu suurta gasho in gudaha uu galo goobta xafladdu ay ka socotay amaba ka dhacaysay ugu yaraantay shan ruux ayaa la sheegay in durba ay ku dhinteen weerarka gaari jiirsiinta ah halka sidoo kalena in ka badan afartan ruux ay iyaguna soo gaareen dhaawacyo kala duwan kuwaas oo lagu dabiibayo isbitaal caafimaad ee ku yaala magaalada gaari jiirsiintu ay ka dhacday dhakhaatiirta caafimaadka ee magaalada weerarku ka dhacay qaarkood waxay tilmaameen in dhaawacyada qaarkood xaaladoodu ay halis tahay waxaan hadda ugu daran baa laleeyahay ugu yaraantii saddex ruux iskuul hoostaga kiniisadda katoliga ee ku taala magaalada weerarka uu ka dhacay waxa uu sheegay in qaar ka mid ah ardayda iskuulkaasi ay ku dhaawacmeen waxaan afayaan u hadashay iskuulkaasi ay tiri mid ka mid ah dadka dhaawacmay waa baadariga kiniisadda katoliga ah ee magaalada ilaa iyo hadda saraakiisha booliiska ee dalka maraykanku kama aanay hadlin sababta ku riixday ninkani weerarka fuliyey inuu beegsado goobta isku imaatinka ah waddanka maraykanka waxaa ka dhaca weeraro caynkan oo kalea oo dad badan lagu dilay kuwana lagu dhaawacay warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan dhegeystayaal maanta waa inaga intaa